waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
ismaaciil buubshe kusoo dhawow idaacadda s b s saaxiibkay xasan aad iyo aada u mahadsan tahay fanka goorma kusoo biirta horta saaxiib fanka waxaan kusoo biiray laba kun iyo shanta aniga iyo wiil saaxiibkeeya oo isigana fanaana hadda ku jooga sweden saaxiibkay qaaliga loowi karin ee saafi filmis oo markaas aad u jeclaa inaan heese iyo waxba soo saarno waa gartay magaalada melbourne dhowaan baad soo degtay markay noqoto fanka ma jiraan fanaaniin caan oo soomaaliyahoo aad jeceshahay inaad ku dayato oo kugu dhaliyay inaad fanka kusoo biirto markaagii hore wallaahi aad iyo aad aad iyo aad aaday u badan yihiin fanaaniin badan aan ku daydo aan codkooda aad u jeclahay heesahooda aad u jeclahay aanan ku daydo mar walba waxaa ka mid ah xasan aada samater iyo axmed cali cigaal dhanka dumarkana waxaa ka mid ah xaliimo khaliif magool waxaa kaloo jirta maryan mursal iyadana aan aad u jeclahay codkeeda waa gartay inta hadda aad fanka kusoo biirtay sanadahan dambe heesaha aad qaaday maxaa ka mid ah run ahaantii heesaha aan qaada aaday u badan yihiin waxaa ka mid ah heesta dhabta aan kugu seexiyo oo abwaan saaxiibkaya oo asigaba fanka maanta iigu soo abaabiyey oo garab weynna iigu siiyey oo heesahayga inta badanna ii sameeyey ah abwaan da'yar abwaan cabdirasaaq bulqaas oo ii sameeyey heesta xamaroo barwaaqo ah iyo dhabta aan kugu seexiyo iyo quuq qaaq iyo hees kaloo dhaanto iya oo cusub aan soo wado iyo hees raab cusub aan soo wado iyo heeso kaloo badan waa gartay magaaladan melbourne xaflado badan baa lagugu casuumaa meelo badan baad ka qayb gashaa heesaha marka aad qaadaysid sidee dadka u dareemaan dadka heesahaaga dhegeysta dadka heesahayga dhegeysta waxay u dareemaan san aniga isdhahayo waa jacayl maxaa yeele heesaha badanaa aan sameeya heeso jeceyl waaye waxaana igu dhaliyay abwaankayga aad u jeclahay aan mar walba la sheekaysto waqtina la qaato so waan ka wada sheekaysanaa heesaha inta badan marka sidaasuu heesaha jecelka iigu sameeya waa gartay mustaqbalka marka maxaad is leedahay fanaan nooceeyaa rabtaa inaad noqoto dadku markay maqlaan ismaaciil buubshe maxaa rabtaa dadku in maskaxdooda markiiba kusoo dhacdo wallaahi waxaan jeclahay mustaqbalka inaan heeso badan soo saaro inaan my own video clip iyo waxyaabo badan anigaan jeclaa inaan keligay ahaan u soo saarto waxaana rajaynayaa qof walba oo taageeraheyga adduunka ku nool in aan ku qanciyo heesaheyga cusub iyo wax walba cusub aan soo saaraya heesaha yaa kuu qora muusiga iyo laxankas yaa kuu saara good question ay weydiisay saaxiib heesaha waxaa ii qoro abwaankeyga qaaliga saaxiibkii aan jeclahay abwaan cabdirasaaq bulqaas oo ku nool dalka swedenka sweden muusikadana waa kala duwan yihiin koleyba muusishinistayaal aad u jeclaha jiro waxaa ka jiro muusishinka weyn oon heestiisa ku soo baxay dhabtan kugu seexiyo ii garaacay cabdihaab cantarnaaji aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa inkastoo heesahayga inta badana uu asiga u tumay waxaan kaloo jiro maxamed wero asigana uu jiraa oo muusishina oo ku nool asigana holland waxaa kaloo jiro bulshaawi marka aaday u fara badan yihiin waxaan kaloo aad u jeclahay xitaa heeso cusub hadda soo wado ay ii garaaci doonaan muusishineyaasta ee ku nool melbourne waa gartaa caawa heestee heesahaaga ka mid aad rabtaa inaad dhegeystadayaasha s b s la qaybsato aad ugu jeclaan lahay inay dhegeystaan wallaahi waxaan jeclahay hal hees waxaa jirta oo aad iyo aad ii saameynayso oo la yidhaahdo dhabta aan kugu seexiyo heestaasaan jeclaan lahaa oo waxaa ii qoray abwaan cabdirasaaq bulqaas
adigo sito asal gabax baa tahe soo soco xubbi qaali yahay goobtaan kugu seexiyey suuradda wejigaaga iyo indhaha suniyaha la qoray sifaha quruxdaadaba qalbiga sina uga tirmayn suuradda wejigaaga iyo indhaha suniyaha la qoray sifaha quruxdaadaba qalbiga sina uga tirmayn samir xishadiya dulqaad adiga saami u helo rabbi kugu saacidee samaan baad mudan tegee samir xishadiya dulqaad adiga saami u helo rabbi kugu saacidee samaan baad mudan tegee hablaha adigow sito asalal gabax baad tahee soo soco xubbi qaali yahay gobtaan kugu seexiyey hablaha adigow sito asalal gabax baad tahee soo soco xubbi qaali yahay dhabtaan kugu seexiyey
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali